بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على رسوله الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد وعن سوقرنا الكل كتاب كتاب الصيد والذبائح من مسلم ودي كتاب حلل وثني والمجوس أصلا وشرط فيما حلل إن يقدر عليه قطع كل حلق ومري حيث الحياة مستقر الحكم بجارح لا ظفر لا ظفر أو عظم وغير مقدور عليه الصيد أو البعير ند أو تردى الجرح الجرح إن يزغ بغير عظم أو جرحه أو موته بالفم إرسال كلب جارح أو غيره من سبوع معلم وطيره يطيع غير مرة إذا تمر ودون أكل ينتهي إن ينزجر وإنما يحل صيد أدركه ميتا أو المذبوح حال الحركة أو المذبوح حال الحركة وسن أن يقطع الأوداج كما ينحر لبة البعير قائما ووجه المذبوح نحو القبلة وقبل أن تصلي قل بسم الله وسم في أضحية وكبر وبالدعاء بالقبول فاجهر باب الأضحية ووقتها قدر الصلاة ركعتين من الطلوع تنقضي وخطبتين وسن من بعد ارتفاعها إلى ثلاثة تشريق أن تكمل أو واحد ضامن له حول كمل أو معزل في أو معز في ثالث الحول دخل كبقار لكن عن السبع كفت وإبير خمس سنين استكملت ولم تجز بينة ولم تجز ولم تجز بينة الهزال ومرض وعرج في الحال وناقص الجزء كبعض أذن أو ذنب كعوار في العين أو العمى أو قطع بعض الإلي بعض الألية وجاز نقص قرنها وخصيته والفرض بعض اللحم لو بالنزر وكل من المندوب دون النذر باب العقيقة تسن في سابيعه واسم حسن واسم حسن وحلق شعر والأذان في الأذن وشات للأنثى وللغلام شتان دون الكسر في العظام إناس إن شاء الله تعالى وحين فقارنا أيو عشر كان لقصة بسنان دونا مالك وحري كتاب الصيد والذبائح asaydu waxaa la yidhahdaa ugaadha ama xayawaanaadka hilibkoodu bannaan yahay ee bini aadamka la noolayn xayawaanaadka waxay u qaybsamaan xayawaanaad aniisa ama ahliya la yidhaahdo iyo xayawaanaad waxshiya la yidhaahdo duurjooga xayawaanka duurjoogta oo dhan ayaa waxaa la yidhaahdaa raadsashadiisa iyo soo qabsashadiisa sayd iyo isqiyaar labadabaa la yidhaahdaa badda xayawaan ku jirana waa noqon karaa xayawaan bariga joogana waa noqon karaa iطlaaqa guud marka la iطlaaqo xayawaanka ardiga ee dhulka socdana waa noqon karaa shimbiraha duulayana waa noqon karaan dhammaantood asaydi baa la yidhahdaa axkaamu saydi baa looga hadlayaa wadabaa'ix waxaa loo jamcinayaa gowricii waxaan la gowracayaaye ama sayd iyo xayawaankii mutawaxishka iyo duurjoogta ah ha noqdo ama xayawaankii aliifkaha ee dadku uu dhaqanaya dadka la noolaa sida lo-dii iyo geeri iyo arigii ha noqdo labadii noocba gowracoodii ayaa la jamcinayaayoo laleeyahay addabaaix haddaba mas'aladan labadan baab ama labadan kelimadood asaydu wadabaaix uu jamciyey waxay tilmaamaysaa waxna waa xayawaankii axkaamtiisa xayawaankaa ma la ugaarsan karaa ma la qalan karaa hilibkiisu xalaal ma yahay ma bannaan yahayna mas'alo weeye xayawaankan ma la gowracay iyo sidee loo gowracay iyo gowrac la-aan ma cuni karnaana mas'ala labaad weeye masalada koobaadi saydka maxaa bannaan maxaan bannaanayn kitaabul acimuu kaga hadli doonaa insha allahu tacaala bannaanaansho iyo bannaanaansho la-aan laakiin waxaynu leedahay asalku inuu xalaal yahay weeye ilaa sharciga la helo sida uu kitaabul acim wax ku tilmaami doono duruqdii iyo qaababkii xaraamay u noqon jirtay ilaa la helo xayawaanaadka asalku hilibkoodii inuu xalaal yahay weeye saasaa asal xayawaanaadka u ah marka laga reebo afarta qaybood min xayu ljumla marka la isku duuduubo saddexna qaacido gaara leedahay midna qaacido gooniah ay leedahay oo halkaa waxaynuugu tegi doonaa asalka xayawaanaadku waa xalaal marka laga soo reebo afar nooc afartaa nooc kitaab laطcimaa lagu tegi doonaa markaynu nidhaahdaa asalka xayawaanaadku waa bannaan tahay waxay noqon uxila lakum sayd اlbari uxila lakum sayd اlbaxri wa طacaamuhu malayd waa lagu magacaabay waxurima calaykum sayd اlbari maa dumtum xuruman intaad muxrimka tahaa lagu qayday inta kale ugaadhi banaanku waa ku bannaan tahay haddaba macnaheedu haddii aynu nidhaahno asalka xayawaanka la ugaarsanayo ama xayawaanka dadka aan lod iyo geel iyo ariga la nool ahayn ee duurka jooga asalka hilibkiisu waa xalaal haddaynu nidhaahno macnaheedu ma aha de sidii u dhintaba waa la cuni karaa maaha saas darteed waxay leedahay masalada qeybta hore asalkeedu ibaaxo wey ilaa wixii daliil sharci oo xaaraantinimeeyo la helo maahane qaacidka qaacidada taxriimka la tix raacayana insha allah waxaynu u tegi doonaa kitaabu lacima oo sayd iyo dabaa'ix udxiya iyo caqiiqa wuxuu ku xiga insha allah haween damacashirkeennaa acima ku xigta masalada dabaa'ixda ama ha noqdo xayawaankii xoolihii la dhaqan jire loo iyo geel iyo arya lahaa ama ha noqdo xayawaankii ugaadha ahaa asalku waa gowracu inuu shardi yahay wey saas darteed waxaynu marna ka cabiraynaa alaslu fi saydi alibaaxa marna waxaan ka cabiraynaa alaslu fi luxuumi alxurma hilibkan gowracan asalku xalaal ma aha ilaa la ogaado gowricii sharcigan waafaqay ama geel ha noqdo ama loo ha noqdo ama ari ha noqdo walidaalika markii gowracu waa shardi shardigii ilaa uu taxaquqana hilibkii lama cuni karo shuruudeedana waynugu tegi doonaa iyo aalada lagu gowraci kara iyo waxaan lagu gowraci karin bubaaxun ka hadli doonaa nin muslimin qof muslim ah iyo wadii kitaabin mid kitaabu saaxiib ah oo ahlulkitaabu yahuudiya nasaaraa baa xalla ay banaanaatay ay dabxuhum gowracoodu ay banaanaatay halkan wuxuu ka bilaabayba gowricii axkaamtiisu ka hadlay waayo haddaynu nidhaahno asalkii ibaaxo weeye intaa ka badan inaan ka sii hadalloon sii faahfaahinaaye wax badan oo macno iyo natiijo a keeni mayso laakiin waxay wixii xalaal ku noqon karaan in si sharciga loo gowraco kow shardiga koowaadi waa shardi u noqonaya addaabix shuruuduna waa saddex qaybood qaybi waxay u noqotaa cidda wax gowracaysa qaybna waxay u noqotaa aaladda iyo qalabka wax lagu gowracayo qaybna waxay u noqotaa qaabka loo gowracayo qaybta wuxuu ka bilaabay shuruuda shuruudu daabix shardiga koowaad wuxuu yihi min muslimin wadii kitaabin bay xallaa dabaa'ixdu banaanaatay laa waaniyin iyo walmajuusi aslan asal ahaan ma banaan qofka muslimka inay banaan tahayna waa asalkii muslimiinta oo taasi waxaa weeye ijmaac weeye min xayu ljumla guud ahaan kitaabiga inay bannaan tahayna waa daahirka kitaabka iyo sunnada ilaahina wuxuu yihi waطacaamu aladiina uutuu lkitaaba xilun lakum waطacaamukum xilun lahum cuntada gowraca ahlu kitaabka طacaamka bimacnaa dabaa'ixdoodaa loo jeedaa wailaa biyaha iyo raashinkan kale gowraca u baahnayn kawahanid iyo majuusigaa bannaan oo wax xaraamihi ma jiro waxa ay ku kala duwan yihiinee xalaata lagu xalaasha lagu takhsiisinayo waa dabaa'ixdooda weeye acaamkan haddaba bimacna dabaa'ixi weeye siyaaq aayadda ku timidna waa kutusayaayo waxa haweenku bannaan ahlulkitaabka ka bannaan sida haweenkooda oon majuuska iyo wataniyiinta ka bannaanayn bay tilmaamaysa aayaadku ka hadlayeen nabigana calayhi salaatu wasalaam de nimankii reer yahuudi ee madiine la deganaa waa martiqaadi jireen xoolana waa u gowrici jireen isaguna waa cuni jiray waa kay xilligii khaybar islaan yahuudiyadihii intay neef ariya u gowracday weliba garabkoo nabigu jeclaa sunta ku badisay neefkii intay sumaysay nabigu markuu xoogay ruugay isagoo liqin intuu iska tufay buu wuxuu yidhi hilibkani wuxuu ii sheegayaa inuu sumaysan yahay hilib si fiican loo kariyo macaan buu ahaaye nin saxaabada ahaayoo la socday oo bishir ibn ilbaraa ibni macruur la yidhaahdo ayaa si fiican hilibkii u cunay una dhintay islaantiina riwaayaadku ikhtalafat ma loo qisaasay saasay u badantay waa la dilay haddaba maxalu shaahidku hadda dilka iyo suntaa ma ahane walow xadiidku dalaalaad badan uu leeyahay qofkii qof sun ku dila inuu dil mudanayo oo waxyaabo badan looga qiyaasto cudurrada la isqaatiye kaska la isugu talaalay ka midka yihiin haddana qof yahuudiyada baa neef u qashay nabiguna waa cunay wa tacaamu ladiina uutul kitaaba hilibkoodu inuu xalaal yahay baa halkaa laga gartay laa wataniyin iyo walmajuusi aslan haddaynu nidhaano asalka dabaa'ixdu waa banaa waa xaraam ilaa shuruudii la helo ama wax banaynaya la helo oo muslimkii iyo kitaabkii wax banaynaya aynu helo majuusi waxaa la yidhahdaa kuwa dabka caabuda watanina wixii ka soo haray ee ilaahyadan dhagxantii iyo geediya wax caabuda oo dhan baa la yidhaahdaa haddii kuwa wax banaynaya aynaan helin asalkuna taxriim ahaa inaynan dabaa'ixdooda asaxaynin ba asal ah way asaxaysaa haddii la yidhaahdo sida muslimkii iyo kitaabigiibay daliil inay asaxaysa u baahan tahay daliil tasixinayana lama hayo asalkii taxriimkii bay markaa baaqi ku tahay washartu sharciga haddana inta labadaa sharti wuxuu kaga baxay qofka daabixi ee gowracaya keliya waxaa laga rabaa muslim inuu yahay ama kitaabiya muslimiinta dhexdooda khilaafaadka qaarkood oo ku jiraay wax muctabara ma aha fuqahada qaar baa dabxulmara wax ka sheegay qaar baa dabxu sabi mumayiska wax ka sheegay kan mumayisaisa wax kasoo qaadba ma laha dabxulmajaaniin iyo wixii lamida maa dabxulcabdi addoonka gowriciisa waa masaa'il ay tafaasiisha ka hadlaan laakiin cala sawaabi waxaa weeye intaba gowracoodu waa bannaan yahay hadday shuruudda kala waafajiyaan washartu shardiga kadib wuxuu yidhi neefka la gowracayo waa laba nooc ama gowracu waa laba qaybood waxaa la yidhaahdaa ikhtiyaari iyo iraari mid khiyaar aad leedahay saaad wax u gowracayso iyo mid aad qaab keliya ku qasban tahay ama waa saa fuqahada qaar magacay u bixiyaan qaarna magac kaley adeegsadaan oo nafsulmacnaa ah waxaa yidhi dabxu lmaqduuri calayhi wa dabxu gayri lmaqduuri calayhi wax la awoodo iyo waxaan la awoodin si loo gowraco asalku ikhtiyaariga iyo maqduuru calayhiga weeye tiibuu ka hadlay wa shartu shardiga fii maa xallaluu waxay xalaaleeyeen waxaa shardi ah in yaqdir calayhi hadduu awoodo qofka qaطcu kulli xalqin wa mari inuu gooyo kulli xalqin cunaha iyo dhuunta halka neeftu marto iyo wa mariyin halka ay cuntadu marto cunaha laba duleel buu leeyahay midna neeftiiyo qofka hawada marta weeye midna meeshay cuntada iyo cabitaanku maraan weeye wax yar hadduu ku dalfada qaybta neefta waa marka la saxdo hadba intay dalfashadu la eg tahay bayna keenta haddii wax weyn kaa galana kow iyo nafkabax wey maayo markaaba neeftaa kugu xirmaysa saas darteed labadaba in la gooye weeye ka cuntadu marto iyo ka neeftu martay isdaba yaalla ee isku xiga labadaa in la gooye weeye shardiga koobaad waa xalqiga alxulquum walmar-iyu in la gooyo waxay yidhahdaan haddii aad xalqiga iyo madhiga yar kala garan weydo dee qur-aankaa qaamuus kuu ahee fakuluuhu hanii'an marii'an ahri fakuluuhu cuna waxbaa la cunay marii'an mar-igii baa la sheegay cuntadu kaa inay marta halkaa koogow markaa ka kala kotabaatigaa isaga garan doona inuu majra nafas yahay ee neeftu meeshay martiya hawda ayib arrintan labadaa in la gooyo inay shardi tahay waa fuqahadu ilaa xad cinda alikhtiyaari waa isku raacsan yihiin waxay u deliishadeen waa iska aaaar bacdu alaahaar iyo iyo axaadiidta xoogay dicaafay u deliishadeen aaaartay deliishadeen waxaa ka mid ah ahar can cumar laga soo guuriyey oo uu leeyahay addakaatu fi alxalqi wallabbati halkan dhuunta ah iyo halkaa duleeshee labada la yidhaahdo geelan ah intaasaa wax laga gowracaa liman qadara calayhi waa qofkii awooda wiil wadaril anfusa xataa tazhaq naftana neefku ilaa ay ka baxdo ha galgashee daa oo xogay ha iska rabtee daa saasuu leeyahay cumar cabdirasaaq iyo keyrkii baa ka warinaya ibni xasmi iyo bayhaqi iyo saciid ibni mansuur iyo duruq bay ka warinayaan laakiin dacfi kama marna sidoo kale ibni cabaas baa laga warinayaa inuu leeyahy addakaatu alxalqu wallabatu inuu leeyahay atarka ibni cabaas waa saxiixo bukhaari waa fii saxiixi isagoo mucallaq majzuumu ku wariya waqaala ibnu cabaasin sidaasuu leeyahy bukhaari raximah llahu tacaala waxaa lamidoo isagana saxiixa atar cabdilaahi bni cumar radi allahu canhuma waardaah caطaa ibn abi rabax baa la weydiiyey so ibni cumar ma oranin inamaa yuqطacu maa duuna alxalqi maa duuna alcadmi uma yutarabasu xataa yamuuta waa la sugaya ilaa u dhinto laftaa inta ka sokaysa inta la gooyo oo wuxuu markaasuu wuxuu yihi caطaa mise ibni cumar baa yihi ikhtalafa arqulaatu huwa sunnatu ibni cumar inuu yihi hadday noqotana waa xadiid marfuuca hadday noqoto caطaa inuu yihina waa mursal saxaabi baa ka maqan laakiin sanadkiisu waa saxiix intaa marka la isku daro axaadiis dicaafana ku darso xadiida dicaafka miu abi hurayre iyo ibni cabaas axaadiis laga warinayo wey in nabigu calayh isalaatu wasalaam nin uu mina diray dadka inuu ogeysiiyo alaa ina alxalqa alaa ina adabxa gowrucu labadan in la gooyo weeye fi lxalqi wallabati labadaa weeye laakiin xadiidka sanadkiisu xoogay daciif weeye fuqaadu si aad bay u deliishadaan inahaa marka la isku dardaro labadaa in la gooyo ilaa xad fuqahadeennu khilaaf la taaban karo imaanan arag weli aan wax khilaafo la sheego taasi waa qaybtaas shardiga koobaadsaa darteed waxaan leenahay xayawaanka maqduuru calayhiga waa labadan cuntada iyo hawadu labaday maraan in la gooyo weeye iyagaa lagu kaaftoomayaa xabulmariidyada hareeraha waa iska sunna maxaa sunno kuwaa looga dhigay kuwana waajib looga dhigay markaa sunanimada marna baynu tilmaami doonaa insha allahu tacaala shardiga labaad waxaa weeye xaytulxayaatu gooray nololi mustaqaru lxukmi xukunkeedu sugan yahay wuxuu yidhi daxali xayawaanka la gowracaya waa inuu xayawaan nool oo naf sax ah ku jirta waa inuu yahay xayawaan baktiya haddii aada berayso hade waxaa maadan soo kordhin hortaabuu baktiyeyba haddaba xayaatadii waa laba nooc xayaata daahira iyo xayaata xukmiya labadaa mid weeye xayaatada daahirkeeda waaba la arkaayo waa neefkaa ordayiyo neefkaa fakfakanayi iyo neefkaa dhawaaqayi iyo weye neefkaa waa noolyahay xaaladiisa kale culayska saaran intuu dooniba ha noqdee xaalada xaaladda xayaatalxukmiya ahna neefkii dhaqdhaqaaq badan ma laha laakiin astaamo lagu gartaa jirta oo binaan cala madhab shaaficiyi waxay dhahdeen laba astaamood mid baa lagu gartaa kow xayawaanka marka la gowraco hadduu rabto wuu noolaa markii la gowracayey nolol buu noolaayoo haduu dhimanayaa haddii uunan rafanin oosan dhaqdhaqaaqinbana calaamad kale ka fiiri bay yidhahdeen hadduu markii horeba dhaqdhaqaaq usan lahayn in dhiig badan ka yimaado dhiig badan hadduu soo boodo xayawaankaasi waa noolaa laakiin haddii dhiigna iman waayo isagiina rafan waayo bakti baad gowracatay markii hore usan dhaqdhaqaaqaynin bakti baad biraysatay wey saas darteed xayawaankaan dhaqdhaqaaqa lahayn marka hore inuu nool yahay iyo in kale la kala garan laayahay waxaa lagu kala gartaa xayaatadiisu inay xukman uu noolaa gowraco biree hadduu dhiig badan soo fakadana wax baktiga dhiiggiisu ma socdo dhiig wuu fadhiistaa markay nafi baxdaba dhiiggii uu tajamud buu sameeyaa hadday haddaba soo boodo waa noolaa weli haddii kalena inuu dhaqdhaqaaqo ku daraa fiiri hadduuba raftana waa noolyahay labadan hadda markii hore ma dhaqdhaqaaqaynin waa laga shakisanaa dhiig badanna ma iman mana rafanoo ma dhaqdhaqaajinin lugtiiya ma rafan bakti baad gowracatay bay yidhahdeen alxayaatu alxukmiya saasay ujeedaan istiqraaru alxayaati inaan inay waxyeelada gaartay inaan dhib lahayn oo xataa haddii nabar ku dhacay iyo hadday meel ka soo dhacday iyo haddii waraabo uu caloosha ka soo riday iyo waxyaabahaasoo dhan dhimala waayo daahirka qur-aanka ilaahi wuxuu ku yidhi wamaa akala sabcu ilaa maa dakaytu wixii waxyaabaha waraabihi iyo cidoodu ay cunaan ilaa waxaad gowrac ka gaartaan maane wixii mubaax ku dhuftay in nabar xiniyo dhaawaxun ku dhacay soo firi maysa haddiiba sawintuu qaato aad ka daba oradood ka soo ridaayey dhabarkay jabnaan kartaa madaxuu jebin karaa caloosha isagoo ka soo riday baad u iman kartaa marka xayaata mustaqira ha u qaadanin waxaan uu sii noolaan karo ee markaan nafayday ku jirta weeye macnaheedu qasab ma inuu sii noolaan kara inuusan sii noolaan karin waxaa kaloo sugan ibn cabaas waxaa la leeyahay ha sugan cinda bacdi ahli اcilmi fuqahada badankood laakiin dacfi yari ku jiraan ibn cabaas baa la weydiiyey neef ari ah baa waraabo qabsaday calooshii xidmihiibuu dhulka soo dhigay waa laga gaarayo waa la gowracay ka waran baa la yidhi wixii dhulka ku dhacay caloosha ay iska tuuro neefkiina cuna buu yidhi neefkiina aad gowracateen cuna ilaa maa dakaytum wama akala sabucu ilaa maa dakaytum ayb saasaa loo jeeda xayu lxayaatu nolosha mustaqaru lxukmi xukum ahaan inay sugan tahay oo waxaa la gowracayo wax nool uu yahay weye min hunaaba waxaa mushkiladu ka timid xayawaanaadka xabadda lagu dhufto xayawaanaadka warshaduhu ay qalaan hadda ama ilbaha meelo badan laga keeno neefkii lama qabqabto dadna ma xirxiraan marka hore waxbaa lagu dhuftaa waxa lagu dhuftaay waa laba nooc wax isagii neefkii gelayo xabad oo kaleeta ama xabad rasmi ha noqdo ama waxyaabo balastic iyo musmaara ha noqdaan iyo korontaa iyo digaaga siyaabaha qaarkooda biyo korontaa madaxa loo geliyana way dhacdaa xayawaanaadka marka saa loo geliyo laba mid bay noqdaan qaarna way yar weereeraan ama way yar suuxaan qaarna markaaba naftu way kasii tagtaa haddaba haddii neefkii ha lagu dhuftee isagoo weli nool la gowracaayey xayu xayaatu mustaqaru xukmi bay noqonaysaa haddiise uu markay ku dhacdaba kaa hor dhinto hadhow gowracaago bakti biraystay baa tahay halkaasay su-aal ka timaadaayo haddii la kala garan waayana warshadan intaasoo boqol iyo intaasoo kunoo neef bay gowracdaa halkaanbaa la soo mariyaayo dhagtii laga siiyo xarig iyo wax ugu jiray madaxaa la booda waa la sibaal buu sii maraayo waa la sii bireeyaa ina iyadoo bakti a la mariyaa oo la bireeyaa ina iyadoo nool baa la mariyaa oo la bireeyaa masalada waa masale ikhtilaaط اxalaali biاxaraami xaraan iyo xalaal isku dhex darmaday weye markay xaraam iyo xalaal isku dhex darmadaanna asalka mas'aladaa loo noqdaa waxaan asalkiisi hadduu xaraam ahaana xaraam baa laga wada dhigaa hadduu asalkiisi xalaal ahaana xalaal iyo ibaaxa laga wada dhigaa haddaynu soo nilin dabaaixda asalkeedu waa xaraam dabaaixdiina la kala garan waaye keebaa noolaa iyo keebaa dhintay lana ogyahay qaar inay dhinteen hilibkaasoo dhan xaaraam wey asalkii taxriimkaabay wada qaadanayaan halkaasay culimmadu wax badan ku salaysan tahay markay luxuumulmustawrada kutubta ka qorayaan luxuumta yurub laga keeno laakiin wax kastoo yurub laydinka keeno hilib xoolaha moodina waxaana mindiyaag madaxiisii wato dibixa cala ariiqa alislaamiya dusha kaa qoran tahay madaxiisa ku yaalla lama xagin taasi waa neefkii xayaatadiisii wey meeshan kenya aan joogno xoolaha xabadda lagu dhuftee lagu gowraca way badan tahay marka magaalooyinka intaad iska dhacdhacdaan hilibkaad meel ku aragtaan baad iska cunaysaan in badan baa xaaraana waxaan ingiriisku ka tegeyna muslim waa inay gowracaanna mushkiladu muslim iyo gaal ma aha mushkiladu waxaa weeye warshadahan xabad baa in badan oo kamida lagu dhuftaa qaar xabad bay ku dhuftaan qaar sacqal kahrabaayiga la yidhaahdo waxaa weeye danab korontaa lagu dhuftaa qaar wax balastiga oo sida musmaarka oo kaleetaa lagu dhuftaa qolabasi bay yeelaan calaa kulli xaal arrintaasi way badan tahay markayaan la fudaydsanin hilbahan meel kasta la iska cunayo ama nin walba meel kasta uu ka keenayo wax badan inay hay-ada muslimiintu samaystaan oo iska dabagalaan baa haboon calaa kulli xaal ayb waxa lagu gowracayo haddana u soo gudbay waxaa lagu soo guluu gowracayo bijaarixin wax ka dhiijiya laabu xabashati odaa xabashida wax ku gowracdo waa laga yaabaa waag horay ku gowracan jireen haddase mindiyahoodu qayba aan ka arkay eelahay ciddi qalloocsan waa u egyihiin haddii ay ku gowracaan qaabkay ciddi qalloocsan waa leeyihiin laakiin mindise ciddiseeba wax lagu de haddii laga shaqeeyo wax la marmariyo in wax lagu gowrici kara waa dhici kartaa waan argnay cidiye intii wax la mariyey sida loo qorayey ee wax loo marinayey intaa la ekaaday somayn arag oo hadduu saa isha kaaga geliyo isha kula soo bixi halkaa hadduu kaaga geliyana laga yaabo dhuunta inay ku jeexaan baa jira wax adkeeyaa la mariyaa taasoo kale haddii ay timaado lama ogola lafna lama ogola waxaa laga yaabaa inaad tiraahdo maxaa laftiga ciddi loo diiday waxay leeyihin ciddiduna tashabuh baa la diidan yahay wax macruuf qowm gaala ay ku yihiin anwaacu tashabuhi bay ka mid tahay cadmigiiyo laftuna fa inaha zaadu ikhwaanikum min aljinni wey xadiidka ibnu mascuud nabu casliilat aljinni suu yidhi gacantooday ku dhacdaa iyadaasaynan cunaan markaayaan laga wasaqayni walidaalika saxarada in la isaga tiro oo lagu xaajada xajada lagu istijoodana waa kii la diiday kitaabu tahaaraynu kusoo marnay saa darteed shaygu jaarix waa inuu yahay waxaan labada ahayn dhib malaha dhagaxa ka waran dhib malaha dhala iyo muraayad ka waran dhib malaha jingadaa iyo laamayeeriga ama baatiga adhoo ka waran dhib malaha alwaaxa badan baan helay dhib malaha wuxuu leeyahay gabar baa ari u raacday addoona ha u raacdee dhulwaa baa ku soo dhexdhacay oo neefku qabsaday way ka riday dhagaxbay meel intay ku dhufatay mindi baanay wadane buu u falliirmay markaasay dhagaxii ku gowracday way yimaadeenoo markaasa waxau yii yaan la taaban ilaa nabiga wy sal slam nabigaa loo tegey nabigu wuxuu yihi cuna way banaan tahay ma anhara dama soo maha markaa kasoo dhiig daadiya baa xadiidkaasi sii taakiidiye oo sii cadiya xadiidka aad bay rag badan oo saxaabiya fuqahada barkood ay u jeclaan jireen u farxi jireen sababtoo qol adoo ka kicisay dabxu mar'ati wa kaanat haadihi imra'atan qolada qaarkoodna dabxu lamati adoonta gawriceeday doo ka kiciyeen wa kaanat amatan labadaba marka meesha uu ka saaray xadiidku marka fuqahada qaarkood wa kaanuu yuxibuuna hada alxadiid marka lagu yihahda macaanidaasaa ka mida waxa loo jeedo intaasi waa kii maqduuru calayhiga la awooday sida loo gowracayo inta waajibka ah wagayru maqduurin calayhi kii aan la awoodin aan la qaban karin ow saydan ugaara aw ilbaciira ama neef geela waa un tusaale oo nadda duurjoogoo u caraday aw taraddaa ama meel goriyo wax lamida ku dhacay aljarxu in la dhaawaco laga diijiyo weeye in yuzhiq haddii uu nafta ka qaado jurxigaa jirxigoo bikayri cadmin wax lafa aan ahayn inaad dhiig ka daadisun baa lagaa rabaa meeshuu dooni ha kaga dhaceen ugaadhi baad cayrsanaysaa fallaan adiina waad wadataa mab inaad ka siisun baa lagaa rabaa ila intay kuu istaagto ood soo qabato inaad gowracdaay ma badna marka hore waa inaad wax xanibo ku samayso ama xayawaan aad u dirtay ha qabto ama xarig iyo dabin ha ku dhacdo ama adigu waxaad ku dhufatay ha xaniboan fadhiisiiyo kii aad ku dhufatayba hadduu meel khatara kaga dhaco oo hortaaba naftu ay ka sii baxdo bisinka haddaad u qabatay dhib male waana arki doonaa marka saas darteed ugaadha fallaadha lagu dhuftay ama lug ha kaga dhacdo ama dhuunta ha kaga dhacdo ama madax ha kaga dhacdo macalool ha kaga dhacdee taasaa gawrac war waxaa lamida neefkii xoolaha hadduu bahaloobo big buuba yidhi oo dadkii biniaadamkao dhan buu ka duurgaroobo oo ka cararay xukmu saydi buu qaadano falaadhaaliya xabadda adunbaad mab ka siin markuu dhacana hadduu hortaa baktiyo waxaa weeye waa xalaal waa ku gowracan yahay aal buu ku dhacay madaxii laga gowrici lahaabuu hoos buu jiraa xagee ka gowrici marka ceelkan hoos buuna dhimanayaa iyo intaad soo jiidayso baad ka baqaysaa nafta inay ka baxdo meeshaad ka gaadha wax kaga dhaji ka dheejiya laba gooraba waxaad adeegsanaysa ugaadhi iyo xoola duurjoogoweyba ama cararayba yaynan laf iyo dabcan ciddi noqonin wax kale kaga dhiijiyo kuwaasna waa waxaan la keri karinoo hadba meeshii laga dhiijiyo baa gowrac u ah asalkuna isna waa xadiidkii isla xadiidkii raabna khaliija saxeenka buu nabigu ku daray calayhi salaatu wasalaam haniimaa la joogay jihaad baa la galay gaaladii baa la jebiyey waana la gaajaysnaa nabigu ciidanka gadaal buu ka soco ku jiray ciidankii hordhicii meeshii markay qabsadeen xoolaa durbo markiiba lagu dhuftoo dharyaa la shitay ragguna waxoolay waa la yarbaahnaa nabigu raashinkiioo dabka saaran iyo irdiyoo dharihii karkarayaan buu yimid xoolahana waa qaniimo dadka ka dhaxeeyo qoladan inay iska sii cunaan rukso uma haystaan dhammaan afku dhulku geliyey waxa laalay wixii dheri saarnaa dhulkaa lagu qubo waa la gedbiyey kadib buu haniimadii qaybiyey awr baa baxsaday marka big buu yii fardaa lagu cayrsaday waa la qaban waayey nin baa gees ula baxayoo hal fallaaduu ku nabay mabtu ka siiyey ula fadhiistay nabigu cala salaam marka wuxuu yidhi inna lihaadihi bahaa'imi awaabidda ka awaabidi صيدي ودوروا على الرصيد وعضينين وضعوا كوابد الوحش سدور جوجت سيوحي سيدا عن نقضاء فافعلوا به هكذا سيدا عن فالله يقول لك شيء وارحوا كذب قادنا يعني تانو مد البعير ودساس وجهه دنوف لا عرى ولا مد نفت أريد هدو دور فقال ولا مد شكرا الله قبان وعيد صادرت وغير مقدور عليه midka aan la awoodin ee ama cararay saydan ha ahaado ugaad awil baciira neef geelo oo nadda duurjoogoobay ha noqdo aw taraddaa ama meel goda madax madax ugu dhacay aljarxu ka dhiijin baa la rabaa in yuziiq haddii uu dhiijintaasi nafta ka qaadar oo kaga baxdo bikayri cadmin waxaan la fahayn aw jarxuhu ama inaad kaga dhiijisaan la rabaa aw mowtuhu dhimashadiisa bilfami afuu ku dhintay nasaxakuso halkuma iskhilaafsan yihiino qaarna bilfami baa qoran qaarna bilami baa qoran marka asaxu nuskhatayni bilfami weeye hadii asaxu nuskhatayni wain kaana nuskada amina macnaha loo yeeli kare laakiin asalku bilfami weeye in xayawaankii uu qabto oo bilfami uu qaniino ama waxaad ku tuurtay oo fallaaliya wax lamida uu ku dhaco ka dhiijiyo irsaali kalbin ay biirsaali kalbin ay lagu diray jaarixin oo ka dhiijinaya aw kayrihii waxaan ay ahayn oo loo diray oo xayawaan carbisana ama fallaaliya saami lagu tuuraya halka wuxuu rabaa inuu ku yihahdo mualifku raxima allahu tacaala ayga markaad dirto waa laba qaybood bilfami markaa niraano weeye yani asaxu riwaayatayn aygiibaa wixii cayrsaday waa inuu afka ku qabtay oo qanina suu sii ordaya xayawaan ka tabar daran buu ahaaye hadduu dusha intuu kaga fadhiisto uu hoosta gashado oo suu u ciijiraya uu dhintaay walmawquuda munkhaniqatu bay noqon neefkii la ciijiyayo ma banaana saasuu macahu noqon waa inuu afka ku qabtaa afka markuu qabtana miciyihii baa geli hadday galaanna sidii wax ballaari ku dhacday ama mindiyo dabay ku dhacay buu noqono waa ka dhiijin halkaasay rabaa inay ishaaraan riwaayadan bilami waxay la socon kartaa wejka kale qowlka marjuuxa bilmadhabi eele hadduu ciijiyo oo caburiyo oo sidii ku dhimata waa xalaal saas darteed bilami ciijin iyo caburi wey haddii qoyn la akriyo laakiin riwaayada fadliga ah waynu ku soconayna asaxu riwaayatayn insha allahu tacaala saas darteed wuxuu i jarxi jarxu inaad dhaawacdo oo mowtu uu ku dhinto bilfami af uu ku dhintay iyo qaniyo la qaniinay irsaali kalbin biirsaali kalbin uu ku dhinto kaasoo jaarixin ka dhiijinaya aw hayrihi ay waxaan ahayn sidii shimbiro la tababaray calaa qowlin fi lmadhabi ila madhabka shaaficiyadu eyga iyo xayawaanka dhulka ordaahay ee carbismo dhibkama jiro laakiin shimbiraha iyo bahalkan baasigiiyo intii la carbiya ma lagu ugaarsan karaa fi lmadhabi waxay leeyihiin ma sahlana sababtoo a shimbir haddaad dirto ma soo celin karti laakiin xayawaanka dhulka intaad dirta adina waad soo celin kartaa shimbir hadduu duulatag waa kuu dhammaatay saas darteed mucallaman la tababaray inuu yahay suuragal ma aha bay qaar fuqaada shaaficiyada ku doodayaan aw kayrihi waxaan ay ahayn oo min sabucin xayawaanka duurjoogta ah xayawaan kastaoo duurjooga oo aad carbiso oo aad tababarto oo aad laylayeyso oo mucallamin la tababarayah iyo waayri shimbirkiisa madhabkaasu qaata maalik bin alif raxima allahu tacaala shimbir iyo xayawaan sabucoo duurjoogi iyo ay midku dooni ha noqdee xayawaankii aad tababarateed ku ugaarsataay wixii hadduu qabto oo dhaawaco iyadana waa bannaan yahay hortaa haddii uu dhinto laakiin inuu tababaran yahay baa shardi ah xayawaanaadka sidaasee tababaran in la qaadanayo waxa la cunayo qur-aankuna waa sheegay sunada nabiguna ala slat slam waa faahfaahaysa amaa qur-aanka ilahi waa kali yasaluunaka maadaa uxila lahum qul uxila lakum اطayibaatu maxaa ku xiga wamaa callamtum min aljawaarixi mukalibiina tucallimuunahuna mima callamakum allah waxyaabaha wax dhaawaca wixii aad tababartaan idinkoo baraya wixii ilaahay idin baray oo sida loo ugaarsadiyo aadaabtii waarsiga iyo tacliimtaha nabiga faahfaahiyo xadiidka abi saclab alkhushani radi allahu canhu a ardaahu fi saxiixayn waa kii ku laha wamaa sidta bikalbika almucallami ayagaaga tababaran waxaad ku ugaarsato fadakarta sma allaahi calayhi fakun bisinka ilaahay bisinkana aada u qabato cun wixii hortaaba hadhinta hadduu rabay laakiin ayaga hadduusan tababarnayn wamaa sibta bikalbika aladii laysa bimucallamin ay aan tababaranin haddii aad wax ku ugaarsatana fa adrakta dakaatahu nolol aad ku soo gaartood gowracda fakun haddaana soo gaarin nololna falaa taakul waay waxaa sii faahfaahinaya xadiidka cadiy bni xaatim oo tilmaamaya aygu inuu tababaran yahay iyo in kale astaamaha lagu galagaranayo uu sheegi doono qayb ka mida ayga wuxuu xadiidka wuxuu leeyahay cadiy bni xaatim iطaahir radi allahu canhu ardaa in nabig ala slam ku yihi idaa arsalta kalbaka almucallam aygaaga tababaran ee laylyan haddaad dirto fa amsaka waqatala intuu qabto uu dilo hayo fakun iska cun wain akala hadduu sii cunana falaa taakul hadu ha cunin fainamaa amsaka calaa nafsihi isagaa qabsaday adigu kuma qaban aygaasi ma tababarna wey ayb aygu uu tababarayay see lagu ogaadaa wuxuu ku yidhi yutiicu wuu ku maqlayaa hayra maratin hal mar ka badan ida tumira haddii la amro wa duuna aklin mana cunaya wixii uu qabtay yantahi waana istaagayaayo waa ka harayaa in yanzajir haddii uu reebtoomayo amar qaadanayo wuxuu ku leey halkan fuqaada shaaficiyadu waxay rabaan halka inay ka soo saaraan afar shardi shardiga koobaad waa inuu amar ka qaataa laba nahyigana waa inuu qaataa kac marka la yidhahdo qaba waa inuu boodaa bas haddii la yidhahdana waa inuu istaagaa laakiin qaba hataa tiraa hadduu iska sii taagnaada ma tababarna xataa meelaan wax jirin qaba hataa tiraahdo waa inuu hinqadaayo hareeraha fiirfiriya wuxuu qaban lahaa loo diray waa nin garta in la diray bas marka la yidhaahdo isagoo boodayna waa inuu isqabtaay oo istaagaa markuu booday haddii uusan joog ku joogaynin weli ma tababaranin saa darteed marka koowaad waa inuu dirmaa marka labaad waa inuu nahyiga iyo reebitaanka aqbalaa marka saddexaad arintaasi waa inay soo noqnoqotaa hayra maratin hal mar ka badan waa inay dhacda arrintaas shardiga afraad wixii uu qabtay waa inuu hayaa oosan cunin allaahuma hal xaalay fuqaada qaarkood ka soo reebeen haddii uu aada u baahnaa adiguna aad ka soo daahdo lagaala iska fogaado qofka bini aadamka awan ishayeenba markaas laakiin haddayna baahi badan jirin ama adu dhowho iska cuno naadiga ku maqnaa mahe nin isagoo gaajaysan ugaarsanaya wey fa inamaa amsakahu amsaka calaa nafsihi isagaa qabsaday adi kuuma qabanin saa darteed ayagu hadduusan tababarnayn ha u dhowaanin baa lagu yidhi inuu mutacalim yahay baa shardi oo tacliimta aad bartay waxa kalena waa la xugun yutiicu waa inuu ateecaa ida tumira haddii la amro hayra maratin hal mar ka badan wa duuna aklin cunid la-aan waa inuu yoosan cunin yantahi waa inuu ka haraa in yanzajir hadduu reebtoobayo nahyiga aqbalayo wainamaa yaxilu waxaa keliya oo bannaan saydun ugaar baa bannaan adrakahu uu soo haleelay qofkii meytan xaaluu saydkii meyd yahay ugaar hortaa la dilay ama fallaaddaa ku ganta iyo xabaddaa i dishay ama aygii iyo wixii carbismaayo u dirtay uu dilo kaa hor dhimatay way bannaan tahay ko awil madbuuxu kii la gowracay xaala alxarakati isagoo dhaqdhaqaaqayo weynafi ku jirta walow xarakata madbuuxinba ha noqdee naf iyo hirira xunba ha kusii jirtee kasaas oo kaleetood gowraca kusoo hareeshay ilaa maadakaytum iyo mid hortaad dhintay labadaas weeye marka saas darteed eygaad dirtay hadduu hortaa sii dilo way bannaan tahay haddiise nolol aad ku soo gaarto ood mutamakin awood u leedahay inaad gowracda ka gaarto ood adigu taqsiir samaysoodan gowricin wixii bakti wey maxaan taqsiir ahayn intaa mindida la soo baxaysay buu baktiyey wuu dhacaye intii mindidii waa kuu diyaari aad gadinaysaad cunihii iyo meeshaad ka gowrici lahayd aada soo hagaajisanaysay buu kaa hornafbaxay xayawaan yar xoog badan buu ahaaye intaad kooba qabalahayd ee kaa fakanayay bay naftu ka baxday cudurdaar baa cudurdaar baad leedahay maxaa cudur gaar la-aanta kamida wax mindiya uma wedatidba ee marka hore kuma soo talagelin baalkii oo firiqfiriqdan u timid mindiba ma wadatid taasi waa taqsiiro wixii bakti wey sababta waan dhuwaarsanayaa aadna gaari karta wixii mindina aan soo qaadanin marka hore aad taqsiir samaysa bay yidhahdeen intaasaa ka mid a wasunna waxaa la sunneeyo wanaagsan an yuqaca awda an yaqطaca inuu gooyo ninka daabixa alawdaaja xabulmariidyada hareeraha ah xididada hareeraha inuu gooyana way wanaagsan tahay kamaa yanxaru sida ay wanaagsan tahay inuu gowraco labbatan halkaa dhuunta ah labbat albaciiri aw halkaa dhuuntiisa inuu kaga tantoomo ka gowraco qaa'iman isagoo taagan oo wajihi u jeedi almadbuuxa waxaa la gowracayana naxو اqiblai qiblada u jeediyadana waa sunna wa qabla an tusalli intaadan nabiga ku saliinna qul waxaad tidhaahdaa bismi اllaahi dheh wasami bisinkana qabo fii udxiyati udxiyo wakabiraa takbiir ku dar udxiyada wabiducaai allabari bilqabuuli in layahay ka aqbalo aada baryaysana fajharaa la jahar oo xataa hasiraysan intaasuu sunankii kusoo ururiyey sunada koowaad wuxuu yihi awdaajta in la gooyo waa sunna laakiin waajibku waa labada dhuumood ee cuntada iyo hawada in la gooyo waxay yidhaahdeen maadaama nabigu uu yihi maa anhara dama anhara macnaheedu dhig xoog badan wixii keena wey dhig xoogga badanna labadaa hore haddii la gooyo dhigga xoogga badnaa waa yimaadaa bay yidhahdeen marka iyagaasaa ku filan kuwan awdaajta in lagu darana min baabi nabi walistixbaabi saasay ku noqotay bay yidhaahdeen neefka geela ahna waa gawrac iyo dhuundhow naxrigu dhuundhow weeye naxriguna waa halkaa kalxamuhu isaga yimaadaan duleelkaa in laga gowraco wey oo lagu dhufto dabxiguna waa halkan cunaha korkiisa ah ee lafta garka hoosteeda ee ku dhow in laga bireeyo wey arig iyo lo-dana waxaa sunna ah halkan kore in laga gowraco geelana waxaa wanaagsan oo sunnaa isagoo taagan oo lugihiisa mid kor loo xiray in halkaa dhuuntaa lagaga dhufto ayaa wanaagsan magaalada markii la keliyay baadiyaha saasaa loo gowrici jiray magaalada intay fariisiiyeen oy gafuurka ka xireen bay gabaal xariggii la istaageen oo luqadii jeediyeen warma isagoo taagan uru soo dhicay kuleeyihin marka laakiin reer baadiyuhu waxba uma dakama galaan arrintaa qur-aankuna waa sheegay sunnada nabiguna way sheegtay looda iyo ariga markii la magacaabayey gowrac baa la sheegay ariga waxaa la yidhi wafadaynaahu bidibxin cadiimin sunnada faahfaahaysa dibxi gowracaasi ari inuu ahaa waa neefkii nabi ismaaciil lagu furtay inii araa fi lmanaami annii adbaxuka fandur maadaa taraa u yiri wey neefka ariga ah waa asalkii udxyadan aan gowracayno meeshay ka timid weye ilaahay baana keenayoo yidhi wafadaynaahu bidibxin cadiimin adigana nimana waxaa laga kari leeyahay sheekh cabdiqaadir aa keenay inankan sheekh cabdiqaadir aa la weydiiyey nabi ismaaciil in la furto fatwadeediina isagaa bixiyey kuntu maca raaci dabiixi yay dhamaystiro yaqaano bahalka manaaqibka cinda fidaa'ihi raaci dabiix waxaa la joogay markii la furanayey anigaana fatwooday buui famaa nazala akabshaani ilaa bifatwati fatwaya inanaan bixiyey bay labadii kusoo degeen aniga fadaynaahuda ilaahay sheegaya aniga weyaan weyaan halka macnihiisu ilaaha la sheegaye ariga ku furtay oo manaaqibku wuxuu leeyahay shacabdiqaadir waay saa darteed geelii arigii wakaas loodii somaaha ina allaha yaamurukum an tadbaxuu baqaratan weyna marka geeli aw isaga fasalli lirabbika wanxar halkaa dhuuntaa ku dhufo geeli isagoo taagan qaa'iman taagan oo weliba lagu kor ugu xihan tahay quraan aayad quraan aa tilmaantay yaa ii sheega suurat alxaji ah okaas ereyga sawaafay aayaddu sheegtay waa saddex bay ku taagan tahay midna kor baa loo xiray wey calayhaa sawaafa markii la waxeeyana faidaa wajabat junuubuha yani hadday u dhacdo markaa kadib cuna de naftu ka baxdo wey xoolaa haddii la gowracana naftu inay ka baxdo ma dheera wakti gaaban way walidaalika saddex bay soomaalidu halxiraalaha soomaalida waa taqaanaan saddex nin iyo hunguri boyn baa la yihahda iyo hunguri xun nin neef la gowracay intuu naftu ka baxaysa sugu waayo bur ku bilaabay durbo nafta kaga baxdu rabaa iyo hilib banaanka lasoo dhigay oo bisil intuu ka qaboobayo nin sugi waayo ku gubtay hilibkuna dabayshu markay martay durbo cuntada qaboobu ka mid yahay iyo nin neef ilmo lagu sii daayey intuu gollanayay sugi waayo ulayay saddexda ayahan guuxa waxaa looga jeedaa in lagu yidhaahdo saddexdaba deg deg bay noqdaan marka neefku u yeerkaan intay naftu ka baxayso hadda laakiin warshaduhu neefkii madaxa waa lasii gowraca isagoo firidfarqidayn meel halka kasii bixisaa labada sugaba orodkaa weeye degdegaas ayb wawajihi madbuuxa u jeedi haddaba geela waxay yidhahdeen fuqahadeenna shaaficiyadu geela iyo loodu iyo arig waxay ku kala duwan yihiin geelu waa ka dheeriyo luqun dheer arig dhuntu aadu muuqatuu leeyahy haddaba wixii luqun dheer dhan raac gorayaad qabatay waad gowracaysaa waxay yidhahdeen sunnadu waa sida geela dhunta in lagu dhufto waayo geri baa la gowracayaa waxay yidhahdeen sida geela wax kastoo luqun dheer sida geelaa sunna yidhaha in loo gowraco wawajihi madbuuxa u jeedi naxwa alqiblati qiblada xaggeeda in loo jeediyo neefka la gowracayo naf khaas a ma laha laakiin waxbaa la ysku ururiyo la ysku jaabeeyey waxay dha horta jabxig iyo gowracu waa cibaada taas wuu soo ogoliyey qul ina salaatii wa nusukii gowracayga wa maxyaaya wa mamaati lrab man dabaxa ligayr illaahi lacana allaahu man dabaxa ligayr illaahi waa cibaadaadka khasaaista rabbiga horta dabxigii waa cibaaday dheheen kow laba jihaan baa loo jeedin lahaayee qibladuna ashrafu ljihaati wey midda saddexaadi qofku dikri iyo cibaado iyo ducuu samaynayaa markuu gowracayo soo socotee ducaduna qiblada in loola jeedsado meelay ku soo aroortay ku sugnaatay yihahdeen intaa waxaad noogu dartaa aahaar cumar laga soo wariyey baa jirta habaa la ysku hayaa sixadeede cid saxaaboo khilaafsayna ma hayno rag taabiciinana wayba ka asaxdo abushactaan jaabir ibni zayd iyo maxamed ibni siriin iyana way ka sugan tahay intaa markaan isku dardarsanno miyaanan halkaa kala soo bixi karin inay fiican tahay qiblada in loo jeediyo halkaasi fuqahadu la aadeen raxmatullaahi calayh wa qabla an tusalli intaadan ku salliyo nabigana qul bismi illaahi bisinka in la qabtana qur-aankaa sheegay salliga nabigu uu ka dambeeyaayo salliga horeeya maana salligaa dambeeya halkan haddaba ilaahay qur-aanka inbisinka in la qabto fakuluu mima dukira smullaahi calayhi wixii bisinka ilaahay loo qabtayna cuna kaan loo qabanna walaa ta'kuluu mima lam yudkar ismullaahi calayhi waxaan bisinka loo qabanin ha cunina de aayaddu waxay waajibisay waxaan bisin loo qaban loo qabanin inaan la cunin bay waajibiso waa nahyi haddaba aayaddu laba siiqay ku timid amar iyo nahyi amarkuna wixii bisin loo qabtay cuna wey nahyun camdidiibuu macnan ahaa laakiin waaba la tasriixiyoo la caddeeyeyba cinda fuqahaa'inaana shuruudii bisinka laguma soo darine bisigu mustaxabaadku ka mid yahay maxay uga jawaabeen waxay yidhahdeen laba labada waan kaga jawaabnay horta aayadda macnaheedaan isla meel dhigna yidhahdeen walaa ta'kuluu mima lam yudkar ismullaahi calayhi waxaan bisinka ilaahay lagu magacaabin waxaa looga jeedaa bay yidhaahdeen wixii uhilla likayrillaahi ah oo keyrka ilaahay lagu gowracay baa looga jeedaa bisinkii la qabanayey ma ahane waxa bisi magaca ilaahay keyrkii lagu gowracay baa looga jeedaa waxay yidhahdeen macnaha aansaan niri aadhehina daahirkuu khilaafsan yahay siyaaqa aayadda iyo aayaad kala intaba ku tusaya oo maxay yihiin aayadda sii wad bay yidhaahdeen walaa ta'kuluu mima lam yudkar ismullaahi calayhi wa inahu la fisqun weye soo maa aayaddii kala soo qabo wamaa uhilla ligayri illaahi bih aw fisqan uhilla ligayri illaahi bih kan aw fisqan uhilla ligayr illahi fisqiga waxaa lagu magacaabay uhilla ligayr illaahi bi tanna wainahu la fisqun bay tiri markaan isu geyna aayadda mimaa lam yudkar ismullaahi caleyh waxaa loo jeedaa uhila likayr llahi baa looga jira aayadda hadda ku fasirayna bay yidhahdeen labadan fisqiga iyo fisqigana way istilmaamayaan waa qaraain iyo calaamad horta aayadda halkaasa looga siibanaynaa mid kalena waatan dabaaixda asalkeedu waa taxriim bisinku hadduu sharti lagama maarmaana yahay inaa la taxqiijiyo dabiixadu ma banaanaateen haddaba sa hadday tahay laba xaalo labada ahlu kitaabka dabaaixdeedii baa la baneeyey curfi mashhuurana ma ahayn iyo bismi illaahi yidhaahdaan mana la weydiiyo bismi illaahi ma dhahayaan lama yidhaahdo midda labaad caaisha waxay werisay fii saxiixi bukhaari in nabiga sal lla alay salam oo loo yimid oo layidhi dad reer baadiye ah oo xadiisu cahdin bilislaami mar dhow soo galay baa hilibo noo keena war uma hayno bisinka inay qabteen markaasuu yihi samu llaaha antum calayhi wakulu idinkuon bisink u qabtoo cuna haddaba hadduu shardi yahay waxa asalkiisu taxriim yahay shardigii ilaa uu taxaquqo lama samayn karo xalaal ma noqdeen inuusan asli shardi ibaaxada ku xiran ahayn ee baabulistixbaab iyo halkaana waa ka qaadana yidhahdeen kolba tarjiix masalada kama hadlaye waa laba qowloo mashhuuro culimmadu leh raxmatullaahi calayhim jamhuurtuse way shardinayaan laakiin wejka madhabka shaaficiga iyo fuqahadoodu wa kaas ama asalaatu cala anabiy nabiga in lagu saliyo bismi illaahi wasalaatu wasalaamu calaa rasuuli illaahi in la yidhaahdo maxaa u daliila ayadii xadiis midna ma jiraan khaas ah laakiin waxay yidhahdeen waxaan weheshanay baa jira makaanka makaankani waa maxalu cibaada oo ilaahay lagu dikriyo lagu sheegay saas darteed meel cibaado oo ilaahay ismigiisa lagu sheegay inka nabiga lagu lamaaneeyana iska fiican bay yidhahdeen qiyaasan cala aladaani adaanka baashhadu an laa ilaaha ila allah markii la yidhi ashhadu an muxadan rasuulullahi lama dheh ilaahay markuu yihi rafacnaa laka dikraka dikrigaaga iyo magacaaga iyo xuskagaanu kor yeelnay mufasiriin badan soo ma dhihin marka la isheegaba magacaagaan kugu lamaaneeyaa looga jeedaa tanba haddii ilaahay la sheegay nabigana ku lamaaneen halkaasay waxoogay ka yar dugsanayaana laakiin daliil khaasa malaha wasami magacow isin bisinka u qaba fii udxiyatin wakabira bisinka iyo takbiirta isku dar oo xadiidkii saxiixa bni muslim wariye anas ibni malik labadiisii riwaaye kala duwanaa weeye midna waa ka yahay nabigu kaana yudaxii bikabshayni amlaxayni aqranayni riwaayadaasaa waxay ahayd asalkeedu waa bukhaariya muslim riwaayada muslim ee gaarka la yahaa waxay ahayd bismi illaahi wallaahu akbar inuu nabigu yiri way sugan tahay marka sami wakabir bisinka iyo takbiirta isugu dar وبالduعاaءi duعo bاqaبuuل ilaah inuu kaa أqبalo ahna فjhra la jhr duعo ilaahay duعaysa inuu kaa أqبalo ku dar waa qabuuل اضحyati wey ضحyadii baa inta laga hadlaya lana jhr waa laba masألo marka duعaaء اqabuuل ku dar lana jahroo kor u dheh iyadana waxaa laga qaadanaya xadيiث jaabir radي الlahu عanه وaرضaaه oo imaamu أحmed iyo abu daawuud iyo iبn maaja iyo xaakim wariyeen xaakim calaa shari shaykhayni saxiix uu leeyahay baa wuxuu leeyahay nabigu wuxuu yiri ducuu akriyey inii wajahtu wajhi liladii fatara asamaawaati waalardi xaniifan wamaa ana min almushrikiin kadib wuxuu yidhi bismi illaahi walilaahi allaahumma minka walaka can muxamadin wa ummatii ilaahu adaa isiiyey adigaanan kuu soo bixiyey hadalkaa waa duca horta waxaana hadalkaa xambaarsan yahay ay fataqabal minii wa can ummati maxamed saasuu xambaarsan yahay hadalkaas amaa in lala jahrayo saxaabadii la joogtay baaba nabigu kor intuu u qaaday maqashay iyagana wa biducaa'i bilqabuuli fajhara halkaasaanu ka keennay bay yidhaahdeen tasmiyada fuqahadeena shaaficiyadu hal masale isku khilaafeen oo ka mid a tasmiyada siiqadeeda bismi illaahi garanay laakiin araxmaan iraxiim ma lagu daraya madhabka wajhaani weeye wejna wuxuu leeyahay haa araxmaan araxiim waa in lagu daraa waayo in badan bay nusuusta ku soo aroortay qur-aankana ku jirta iyadoo sifaatkan waa sifaatulmadxiyo ilaahay la raacinayo cibaadada adoomadiisa naxariistu u naxariistayna inuu u baneeyey luxuuntan iyo xalaal uga dhigay baa ka mid a qolana waxay leeyihin wejka maya araxmaan iraxiim aan lagu darin wejka hadalkooda mancigu waxay yihi meeshani gowrac baa yaalla gowracuna waa tacdiib xayawaankan tacdiib buu yahay sifaadka raxmaduna naxariis bay tilmaamayaan marka munaasab iskuma iskuma haboonee araxmaan iraxiimid ha laga daayana qaar baa wejkaa fuqahadeenu qabaan baabul udxiyati udxiyadii ama xolihii carafada la gowracayey wa waqtuhaa qadru salaati rakcatayn asalkeedu waa sunna nabigeennana waa laga soo gaaray sala allahu alayh alih wasalam nabiguna udxiyada waa samayn jiray fuqahaduna way isku qabteen wujuubkeeda qaarna waxay daliishadeen jamhuurtoodu inay sunna tahay onan waajib ahayn oo sida madhabku yahaya oo xukunkeedu sunno wey waxayna u daliishadeen xadiidkii umusalamiya keyrkeed ee uu dhihi jiray tobanku hadday soo gasho wa araada axadukum an yudaxii qofkiina uu doonayo udxiye inuu gowraco falaa yakud min shacrihi wa bashrihi basharihi shay-an yuusan waxba qaadanin idaa axabba baa lagu xiray mar haddii jacaylkiisa lagu xiray doonitaanka iyo iraadadiisa wujuub ma aha midda labaad waxay leeyihin nabigu laba neef uu gowracay midna can muxamadin wa cali muxamadin buu ka gowracay midna can ummati muxamadin buu ka gowracay oo ummadda nabigaaba waajibkii uga qumay saxaabada qaar baana ka sugan tagay udxiyada iyagoo awooda si aan waajib loogu malaynin saxaabo dhowr ay ka sugan tahay calaa kulli xaal wajkaasay daliishanayaan fuqahadu wuxuu yidhi waktigeedu ka hadlay marka markii u horreysay wa waqtuhaa waktigeedu qadru salaati rakcatayni qadar iyo qiyaas laba ragcadood la tukado inuu taga weeye iyo wa khudbatayni laba khudbo qadru salaati rakcatayni iyo wa khudbatayni laba khudbo tanqadii go-day min aduruuci laga soo bilaabo xilligii qoraxi soo baxday qoraxdu markay soo baxdo waa in qadar wakti oo laba ragcadood iyo laba khudba la aqriyi karo ay ka soo wareegta weeye fuqaara qaarba waxay ku dareen tafsiirka cinda tuluuci shamsi ah sadadeed qoraxda inay si fiican u soo baxdo kadibna uu tago qadar laba ragcadoodna la tukado laba khudbana la akriyo intaa marka la gaaro kadib oo qadarkii salaadii ciidiiyo khudbooyinkeediia baa waktiga gowracu soo galaa masalada asal waxaa xadiidkii bara bni caazib radi allahu canhu ardaa ee imaamu bukhaari iyo muslim iyo keyrkoodba wariyeen bara bni caazib wuxuu leeyahy nabigu cala slam markuu ciidda tegay musallaha wuxuu yihi ina awala maa nabda-u fii yowmina haada maalintan maanta waxaan ku bilowna waxaa ugu horeyn an nusalliya inaan tukanno uma narjica aan noqonno fananxara aanu gowracno man facalahu faqad asaaba qofkii sidaa yeela sawaabkii iyo masaladii waa asiibay oo waa saxmay waman dabaxa qablu intaa ka hor qofkii gowracana fainamaa huwa laxmun qadamahu liahlihi waa hilib reerkiisa u hormarsaday u dadejiyey laysa min annusuki fii shayin gowricii udxiyada waxba kama waafaqin riwaayadka qaarkood waxay leeyihiin nabigu calayi salaam inuu yidhi ninkii salaada kadib gowracana waa wafaafaqay ninkii gowracay qabla salaatna falyadbax makaanaha ukhraa hooskeedii mid kale ha ku badasho insaa nabigu yihi sala allahu alayh ali wasalam axaadiidtaa waxay ku caddahay bacda salaa inay tahay halkanna bacda salaa kuma qaydine waktigii khudbadiiyo salaada inuu dhammaro oo la gudbo ayuu halkaa kaga qayday halka waxay ugu qaydaan qofka muslimka ee udxyada samaynaya dhammaantood dadku dadkii salaada tukanaya ma wada aha waxaa laga yaabaa qofkani cudurdaar inuu leeyahay aanu salaada ku tukanin meel dur cidlo uu joogaa waa isaga keligii inuu qanin udxiyo gowricuu rabaa waa haween macduura ah oo iyanu salaada tukanaynin iyo wixii lamida ama meesha uu joogaba salaadii in loo diiday isu-imaatinkii baa dhici karta saas darteed waxay leeyihiin salaada lafteeda shardigu ma ahane qadarkii salaadaa looga jeedaa bay leeyihiin inay tagto laakiin daahirka lafdigu waa ka duwan yahayo dad soo baxay oo salaadii ka soo qayb galay baa bacda salaa bay riwaayaadka nabigu lafdigiisa sariixaa ku xirayaan kadib wasunna waxaa wanaagsan min bacdi irtifaacihaa qoraxdii markay xoogay soo kor noqoto ay soo dheeraato kadib in la gowracaa wanaagsan laakiin waajibku waa intii hore ilaa alaaثati الtashriiqi saddexda maalmood ayaamu tashriiqa an takmala takamala ilaa an takamala ilaa ay dhammaystiranto qoraxdeedu ay godka gasho ama ay dhacdo baa la gowracayaa tan muddada uu soconaya gowraca ilaa alaaثati الtashriiqi an takamala intaasu kaga hadlay ilaa goormaa udhexyada la gowranayaa gowraceeda maalinka tobnaad kow iyo toban labiyo toban saddex iyo toban ilaa saacadda ugu dambaysa qoraxi ka dhacdo intaasaa gowraca la wadayaa waana xadiidkii jubayr ibni mucim iyo axmed ibni xibbaan iyo ay warinayeen nabigu ayaamu tashriiqi dabxun maalmaha ayaamu tashriiqa dabxun gowrac weeye waa maalmo wax la gowraco saa darteed saddexdaa maalmood iyo maalinka ciidda afartaa maalmood baa udxiyada gudaheeda la gowracaa waxaa maalinka u horeeya keliya yaan la isku buuranin can waaxidin halka qof iyo tooskiisaba ba-nu neef ariga kaga filan lahu xawlun hal saan uu sugnaaday oo kamala kamala dhammaystirmay aw macazun ama neef riyaah oo aaricada oo fii haalii lxawli sanadkii saddexaad dakhala galay ka baqarin sida loodoo kaleetaba wuxuu rabaa inuu ku yidhaahdo ariga aljadacu min ada'ni baa ku filan midilka ridatay jadciguna daadiisu sanadna waa u dhammaaday kii labaadna waa gato ariga aricadka iyo riyaha iyo looda iyo geelana waa inuu markuu ilka rita kadib ilkihii la soo baxo oo sanadkoodu kala duwanaanayo lood iyo aricadka iyo riyuhu waa laba sana waa saddex waa dhamalago waa dhammaystay sanadkii saddexaadna waa galay geeluna shan sano ayuu jiraa dhammaaday kii lixaad buu foodageliyey maana waa xilliga caadiga ay tahay neefka looda iyo riyihii markay laba sana dhammaystaanka saddexaadna galaan bay ilkahoodu dib u soo baxaan marka labaad geeluna ka lixaad markuu galo dib u soo baxaa sidaasuu leeyahay marka masaladaa wuu tilmaamay da-da neefka kaa gudaya ari hadduu yahay idaa sanad waa inuu dhammaadaa lo iyo aricad iyo riyo hadduu yahayna waa inuu sanadkii saddexaad galaa geel hadduu yahayna waa inuu shan sana dhammaystaa kii lixaadna galaa taasi waa masaladii da-da oo ariguna waa jadaca labada kalena taniya ilka la soo baxay ama musinaa lagu dhihi mid labaadna waa tilmaamayoo arigu ida iyo riyo wuxuu doonay ha noqdee qofka shaksiga ah ama inta isagu mas-uulka ka yahay qoyskaa bay ku filaataa hal xaas iyo laba iyo saddex waxay doonay ha noqdaan looda iyo geeluna toddoba toddoba qof bay ka gudaan iyo waxay mas-uulka ka ahaayeen labadan bay intaasuu ku tilmaamayaa can waaxidin halkii qof ba-anu neef ariga ah kaga filan aw maxsun ama neef riyo ah neefka riyaha aho alidaha aho lahu xawlun sanad u sugnaaday kamala dhammaystirna aw macsun neef riyo aho fii haalii lxawli sanadkii saddexaad dakhala galay ama masaladan ee idaha ah xadiidkii mujaashi ibni mascuud radia allahu canhu waardaahu imaamu daawuud ibni maajah iyo nasaa-i warniyana saxiixa baa nabigu wuxuu ku yidhi intuu soo diray buu dadka ogeysiib wuxuu ku yidhi ina aljadca yuwafii mimaa yuwafii minhu haniyu ilaha neefka ilkaha ritay inta kale neefilka la soo baxay intuu geli jiray buu gelayaa marka idaha jadaca in la aqbalayo riwaayadka qaarkoodna waa kay ahay axaadiidka qaarkood nicma ljadacu min adani idaha midilka ritay baa khayr badan markii hore khaas waxay ku ahayd abu burdata min niyaar bay khaas ku ahayd markii dambena nusuustu way tacmiimiso caan baa laga dhigay ka baqarin sida neefka looda aba sanad saddexaad inuu galay looga doonayo laakiin cani sabci toddoba bay ka fad neefkii loodaa ku fillaatay ay wakadaalika alibil geelna sidoo kaleeta weeye nabiganada sala allahu alayh ali wasalam waxaa ka sugan albaqaratu can sabcatin waaljazuuru can sabcatin neefka loodaa toddobuu ku filan yahay neefka geelaana toddobuu ku filan yahay waibilin geel hamsa siniina shan sanay iyadana da ahaan istakmala dhammaystiratay kadib wuxuu yidhi waxyaabahan udxiyada geli karin ee ceebta ay leedahay darteed da-dii waa laguu sheegay da-daa hadduusan gelin gaarin udxiya ma galo walam tajuz ma bannaanaanin bayinat lhuzaali miday caati iyo weydnimadeedu ay aada u caddahay oon waxbaba laga helaynin oo harag iyo laf iyo maqaar iyo lafuna taasi udxiyo ma gasho kow wa maradin mid xanuunkeedu iyo wa carajin naafanimadeedu ay caddahay fi lxaali waktigaas mid jiranoo haddaba jira muuqata hayso iyo neef naafo oo curyaad ah ama dhutinayo dhutidiisu aada ay u muuqato saas darteed bilxaali hadda wuxuu uga jeedaa wuu caafimaaday neefku laakiin waa horu jiranaa waxdhib ma laha waa horu dhutin jiroo nabar iyo wax ku yiilay ama meel ka jabnaa haddana wuu kamay oo wuu caafimaaday waxba dhibaato ma laha laakiin hadda xanuunkii jiradii iyo hadda inay dhutintii jirto wey saddexdaasi iyo mid afraadoo lagu daray oo kacawarin filcayni uu dhihi doono nasku waa ku sugan yaho waa asaxay oo nabigu sal ala sl xadidkii bara bn cazib waa kii lahaa arbacun laa tajuuzu fi ladaaxi afar adaaxiya hilib xoolaha carafada kuma banaana wuxuu yidhi almariidatu lbayinu maraduhaa mid jiranoo jiradeedu ay caddahay ay muuqato taa lagugu udxiyaysan karo waalcarjaau lbayinu dalacuhaa mid dhutiyaysoo naafanimadeedu ay caddahay ay muuqato waalcajfaau alatii laa tunaqi iyo midda weyda een dhuuxba lahayn iyo waalcawraau lbayinu cawaruhaa mid ilaa ama ilcad oo laydeediiyo cadiinkeeda iyo waxba ka arkaynin foolxumadeedu caddahay oo muuqato haddii neefkii lu ka dhutinaya lagu yidhaahdo min baabi awlaa waxaa ka mida kii labadaba ka fadhiyay ama afartaba ka fadhiyey tii ilaa ayd haddii lagu yidhi tii labadaba ayd ka waran ee labadaba gab tahay iyadana min baabi awlaa wey saas darteed neefkani hilib in laga cunaa la rabaaye hadduu harag iyo lafo uu yahay udxiyo ma galo hadduu ilaa yahay ama labadaba udxiyo ma galo wa naaqisuljuzi kii gabal ka maqnaa ka bacdi uduulin dhegtii baa qayb maqan tahay aw danabin ama dabadi ka cawarin midii sidii bishii ilaahayd filcayni isha mid baa maqan aw ilcamaa waybay dhalaadahay aw qaci bacdi alyati ama baridaa qaar go-an tahay xubnaha hilibka leh ee si uun loo cuno hadday qaybi maqan tahay ee naaqis tahay wuxuu yihi udxiyo ma gasho tusaale dhegtii baa qayb maqan tahay laba dabadii baa go-an ama qaybi go-an tahay indhihii baa midi maqan tahay ama labadaba baridii baridii baa qaybi go-an tahay ama kuruskii baa qaybi go-an tahay xubin la cuni lahaa oo manfacadii udxiyada loo gowracay ka mid ahaa ayaa maqan taana waxaa loo daliishaday mar laba arrimood marna waa qiyaas waalcawraau lbayinu cawaruhaasoo lama dhihin xadiidkii calina jumlo kama asixin amirnaa an nastashrifa alcayna ishiinaan baadnaa lala amray ishu waa xubin kamid oo la cuna bay yidhahdeen intii kalena waa qiyaas qaado laba waxaa cali laga wariyey xadiidkii uu leeyahay nabigu sal slam nahaa an yudaxaa biacdabi lqarni waaluduni gees jaban iyo mid dhag go-anba nabigu waa diiday waxaa kaloo cali laga wariyey xadiidka nastashif alcayna ziyaarada ziyaaraat waaludun walaa nudaxii bicawraa walaa muqaabalatin walaa mudaabaratin walaa sharqaaa walaa kharqaaa mid dhagta soo jeedka go-an ama de go-an iyo sii jeedka mid go-an iyo mid dilaacsan labada dhinac midkoodoo wixii haysha iyo furta iyo gawsha iyo la dhihi jiray dhegtii la duleelin jiray iyo qarqaacdii weeye baana loo diiday xadiidkuna waa daciif oo sanadkiisu daciif weeye kaasna way u deliishadeen waid lam yasix xadiidka hadduusan asixin intii naska ku asaxay unbaa la qaadanayaaye inta kale madhabka taa kuwaasay u deliishadeense aw ilcamaahim ara-aanta aw qaci bacdi alyati wey wajaaza waxaa banaan naqsu qarnihaa geeskeedu hadduu naaqis yo jaban yahay waa banaan tahay in la cuno waayo gees hirib la cuna ma aha kow wa khusyatin haddii xiniinyaha laga bixiyo oo neefkii neef xiniinyaha laboodkii laga saaray uu yahay oo maxaa dhacay xiniinyaha waa la cunaaye dhegihii maxay kaga duwan yihiin maxay xiniinyaha markii laga bixiyo uba ku sii cayilaan hilibkaa kusii bato kaasaa ciwad iyo bedel ku filan bay ihaadeen xiniyaha in la cuno waa taqaanaa soo maaha xiniyuhu caadi xiniyaha xooluhu waa u kalida iyo beerka oo kaleeta waxba kama duwana keliya harag iyo xuub cadoo adag baa isku haya haddii xuubkaa la dilaaciyo awaa keli waa keli waxba kama duwana laa muuqaalka walaa taabashada walaa dhinanka midna kama duwana waxaa aragna mujtamacaad soomaalida uma cunto laakiin nimankan turkiga la yihahdo daris la noqonay markuu kawaala yahay uga tagto farxadda uu farxo ma garan karti aada buu farxaa inagu xoolaha hilibkooda ma cunaa mogta carabka miyaan cunnaa carabku wax macaan wey maskaxda miyaan cunnaa maskaxda waa la shiilaa waa unukun camal waxba kama duwana ukunta maskaxda ukunta kama duwana haddii maskaxda intii la daadiyo waxoogay la shiilo sida ukunta oo kaleeto caadi caalamul carabi haddaad tagto maskax dimaaqeykeen haddaad tidhaahdo iyadoo shiilan iyo rooti baa lagu keenay sida ukunta lagu cuna caadi wey wax dhibla ma aha laakiin soomaalidu maskaxdaan cunaya carabka laftiisa baa inta la xoqo haragga laga diiro baa la soo saaraa kalluun la soorayn baan moodi isagana waxaan ku kala duwannahay intaasoo aan soo tago caalamul carabi haddaad khaliijkeed qof u loogto ama intuu kuu yimaado aad xoola u qasho haddii aadan madaxii soo saarin raashinka dushiisa maadan sharfin qofkaas waa in madaxu si fiican loo keliyo uu saaraadaa oo afkii carabkiisii iyo indhihiisii iyo haddaad xataa dilaacin karta maskaxda waa fiicanta inaad dilaaciso maskaxdii iyo la gurtaa waay innaga maskaxdaan ka cararnaa dhuuxana waa subanaa soomaa lafaha dhuuxooda maskaxda iyo dhuuxa isku mid wey waxba kala duwan laakiin midna waa baranay maskaxda la madaxa laakiin innaga haweenkaa cuna sooma in badana soomaalia dhaqankeeda xagga haweenkaa la geeya laakiin ugu meelaha qaarkood markii madaxa maraqiisa loo kariyo dadka lagama karo calaa kulli xaal xubnahan khisyadu waa la cunaa haa waa la cunaa way guryihiin fuqahadeenu xaaraanna maaha idinka soomaalida iska xaaraantinimayseen laakiin waxay leeyihin xiliyihii markii laga saaro hilib badan buu yeelanayaa hilibkaa badanna waa islaax la wanaajiye hilibkiisiie min baabi naqsi maaha dhinaca lagama iga yihahdeen waalfardu tan waa sida waajibkaa qadarka walfardu qadarka dheh bacdu laxmi hilibka qaar kamida weeye low binasrin wax yarba ha ahaadee inaad ka cunto wakulcun min almanduuhi tii sunnada ahayd wax ka cun duuna nadri ka nadarkii waajibkaasi ha agmarin wuxuu ku leeyahay waxaa wanaagsan asalku udxiyadii inaad wax ka cunto ilaahay baa yidhi fakuluu minha wax ka cuna qadarkaad ka cunina waa waxuun haba yaraadoo qadar go-aan laguu sheegi maayo waxaase wanaagsan inaad saddex ka dhigto qaybna la harto qaybna la cuno maalintaas qaybna dadka siisa wey oo xaggee laga keenay arrintaas xadiidkii saxiixka usaamata almakac weeye markuu nabi udxiyada sanad qaybiya yidhi sanadkii labaad wuxuu yidhi kuluu wa acimuu wadakhiru cuna oo kaydsada dadkana siiya saddex alay buu nabigu sheegay marka saddex war ugu qaybi bay yihaahdeen marka su filusna aduu kayd iyo salool iyo ootac waxaad ka dhigataba meel iska dhigo ama maalmahan soo socda intaad waslada soo iibin lahayd reerkuwa ayaantana ku barbaxo haddii meelaad ku kaydisaan hayso wey qaybna maalinkaa ha la cuno farxadda ciidda la gowracay qaybna dadka gaarsiiyo sii saas darteed waxaad cuni kartaa udxiyadaadii kun wa kul cun min almanduubi tii sunnada ahayd udxiyo aan sunno ahayn ma dhici kartaa maya sababta udxiyadu dabxigu waa cibaada cibaadana mubaax maba yeelataba haddii la idin yidhaahdo axkaamu lkhamsa hal tajri cala laxkaam axkaamu lkhamsada cibaadaadka mubaaxaadka kuma jiraan cibaadaadka axkaamu lkhamsa min baabi taqliid bay culimadu sala itlaaqaane wax cibaada ah markaad soo gaadho ama waa waajib ama waa sunno ama waa makruuh ama waa muxaram cibaado baabul mubaaxa maba jirtaba shayga asalkiisa mubaaxa markay cibaado soo gasho hadday si qaldan usoo gashona baabulbidac buu kula aadi hadday si saxa usoo gasho wasaa'il u noqdana baabulmanduubaad buu kula aadi iyo waajibaadka saas darteed cibaadaad maadaama ay tahay udxiyadu waa un sunno waajibna ma ahaa niri keliya haddaadan isku waajibinoo nadar imanin taasoo nadaa cun duuna nadri filmadhabi nadarka lama cuni karo markii aada waajibisay bay sadaqaadka waajibkaa ka mid noqotay sadaqaadka waajibkaana sharcan lama cuno markii kafaarada icaam ay noqoto ama mahar ramadaan wax kugu dhacay ama ramadaankiiba xataa waajibkaagu fidye inaad bixiso noqday ama kafaaratu yamiini aada bixinayso ama kafaaratu nadri cunto aada bixinayso adigii dadka la siinayo cunayo ma ku jirtaa maya tanna mar haddaad waajibisay nadar ka dhigtay xukmu sadaqaati lwaajibay qaadan sadaqaatulwaajibana adugu waad bixisaayo ma cuntid min haadalbaabi bay yidhahdeen qaacidada mutaridada raaci oo agtiisa yaan la marin halkaasaan ku dhelayna caawa wallahu tacala subxaanaka allah bixamdika ashhadu an laa ilaha illa anta astaqfiruka waatuubu ilayk